heshiiska nabadeed ayaa maanta ka dhacay degmada matabaan waxaana lagu dhameeyey fal dhowaan ka dhacay deegaanka halancadaadu hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka degmada matabaan xasan kaafir shire ayaa waxa uu mahad celiyey odayaasha dhaqanka ee ka shaqeeyey in ay heshiis la gaaro iyo sidoo kale laamaha ammaanka waxauna sheegay in ka maamul ahaan ay taageerayaan dadaalada nabadda marka kale waxaan rabaa inuu mahad celiyo odayaasha dhaqanka labada dhinac oo arrinkaas si la yaqaan oo sharaf leh oo xushmad leh oo nabadoonnimo leh uga qayb qaatay xasiliyey siiba beeshii dhacdadu ku dhacday oo ka qaadatay kaalin libaax leh oo isceshatay oo ka shaqaysay nabadda oo ogaatay nabadda iyo waxa ay gasho sidoo kale nabadoonnadii ama beeshii wuxuu ka dhaceen ayagana kaalin libaax leh ay ka qaateen waxay hortageen wax kasta oo maaragtay ay ka fogaadeen wax kala fogeyn keeni karay waxay ka shaqeeyeen isku soo dhoweyn iyo aslaax iyo nabadoonnimo iyo inay ka samafalaan hadday cod macaan tahay hadday waxbixin tahay hadday qaadasho tahay wax walbao dhan oo meeshaas ka dhacay ayagana waxaan leenahay waa mahadsantiin ilaahay idin kala siiyey dhaqanka labada beelood oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay taageeraan nabadda iyo xasiloonida deegaanka ninkaas waxaa looga heshiiyey boqol halaad oo qaymaheedu yihiin hashii afar boqol tootaale markii la yidhaah ama isu geyn afartan kun oo doolarka malaykanka inay bixiyaan beesha habaraji lana siiyo beesha cali madaxweyne haddana yaa u dhaxeeyo u kala qaadaa waxaa u kala qaadaa cabdi buuxsane sargaalka qaybaha niso ka jooga oo qaybo badan oo ama degma ama yacni maamula ama saraakiiluhu la og yihiin oday ayaa feermo laga qaado labada garaba qolo waxaa loo diray maktii soddon iyo shan kun oo doolar oo lixdan habeen ah oo ka bilaabanaysa wakhtiga la saxiixay wakhtiga ay ku eg tahana waa un lixdan habeen oo waad garanaysaan inaan dib u dhac aysan samayn waxaan dhiibnay qorigii ninka laga furtay iyo shan kun oo lacaga waxaa nugu dhiman soddon iyo shan kun oo lacaga waxaa loo qabtay lixdan cishoo birri ka bilaabanaysa waxaan aqbalnay lixdan kaa cisho haddii allaha awoodda liiho oggolaado lacagtaa yarta ahi soddon iyo shanta kuna doolara inaan ku bixinaan aqbalnay waa run qorigii la furtay na gacantaynu u soo noqdo ulaa cabdi xirsi rooble maamulka degmada matabaan oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ayaa ku guulaystay in xal wahra laga gaaro shaqaqa dhowaan ka dhacday deegaanka laanacdaceed